waxaa soo kordhaya ardada waxbarashada ka wada jaamacadaha iyo iskuullada dalka gaar ahaan magaalada jowhar oo xarun ah hirshabeelle iyadoo ay jiraan dhalinyaro ku howlan arrinkaasi wacyigelinteeda xuseen xasan badbaado waa mid kamid a ururada dhalinyarada kuwaas oo hadafkoodu yahay sidii sare loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada ardada iskuullada iyo jaamacadaha ka furan dalka gaar ahaan magaalada jowhar
sababta aniga u sameynay ururkan waxa ay tahay in dhallinyarada aan ku boorina dhanka horumarka gaar ahaan waxbarashada sababtoo ah dhallinyarada marka ay wax barato ay waxqaban kartaa si macnaha taas aan u sameyno ayaa waxaan sameyn dhallinyarada inta badan anaga waxaa qaabilnaa hadda maadaama ururka cusub yahay dhallinyarada dugsiga sare kasoo qalin jebisay ayaa kulminaa la hadalnaa si halkaas waxbarashada ugu sii wadaan ay maxaa lalahay ay dhiirigelin u sameynaa xitaa waxaan tagnaa qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada waxaan u sameynaa dhallinyarada in jaamacadahaas ay maxaa aheeto si maxaa lalahay scholarship ah ama looga dhiman lacagahi ay ku dhiga lahaayeen qaarkood xitaa free ay ugu dhammaynaa si ardayga niyajabka aan ugu ilaalin xuseen ayaa kula dardaarmay waalidiinta inay ogaadaan oo ay la socdaan waxbarashada carruurtooda maadaama ay jiraan iskuullo badan oo koorsooyin siiya ardada kuwaas oo aan dhammaystirnayn heerkii waxbarashada loogu talagalay midda kale waxaan rabaa dhanka oo maxaanaha baysiga dhanka nagala aasaaska waa meesha nagala haysto meesha waaye waxaa wacyigelin u baahan waalidiinta waxaa wacyigelin u baahan maxaa la dhahay maamulayaasha iskuullada oo ah haa iyo bulshada inteeda kale sababtoo ah ardayda waa jiilka dalkan uu ku tashanaa haddii maxaa lahay baysiga aqoonta laga soo dhisin waxba ma hagaagayaan marka waalidiinta waa in ay ku dadaalaan sidii ubadkooda ay noqon lahaayeen kuwa si wanaagsan wax u bartay maskaxdooda ay kubciyaan ay boodbootinin ay kala dardaarmaan macalimiinta iyo maamulayaasha iskuullada koowaad in lagu soo bilaabo ilaa ay fasalka galaaska laba iyo tobnaad si nadiif ay ku dhigtaan ardaygaas ayaa wax noqon kara kormaraha guud ee wasaaradda waxbarashada gobolka shabeellaha dhexe sheekh maxamed maxamuud ayaan weydiiyey waxa ay kula socdaan koorsooyinkaasi arrimahaasi horta sida loo sheegaya ma aha kormeerkeennuna waa kormeer joogto ah oo mataqaanaa meel walba lagu tago lala socdo waxaa waaye dhaqaalaha la siiya macalimiintuna dhaqaalo fiican waaye macalimiinta yaxunna ma aha awalna imtixaana laga soo qaaday markoodii horeba imtixaanay ku soo baxeen kadibna haddana dugsi dhan oo isagu dhisnay awalba oo min aasaasi ilaa dugsi sare dhisnay oo macalimiintiisa la wada qaatay awal siduu ahay mataqaanaa lagu qaatay haddana la rabo in tababaro la sii siiyo wax loo kordhiyo ayaa la qaatay maahina wax hadda oo liita ma aha hadda dugsiyaduwan hadda ahli ha aadaano ama kuwa dowladda leedaha ha aadaane kulli dowladday hoos tagaano waa wax qaranka soomaaliyeed iyo boodka soomaaliyeed u shaqaynayo waay dugsiyaduna ma kala xigaan laakiin waxna gacantaan siyaasad ahaan iyo dhaqaalahaan iyo maamulaan gacanta ugu haynaa waxna waxawaaye dadaas si gaara u leh laakiin tacliintooda waa noo kontaroolantoo waa manhajkii dowladdu keentay u dhigaan oo imtixaankii weynaayey marka la gaaro eydka ama mataqaanaa fanfoorka ay wada gelayaan marka hala tartamo waayo sida dunida ka jirtoo kale maahane wax hadda gooni ahoo ayna kala xigaanna male laakiin midna siyaasad ahaan dusha ka haynaa midna waxawaaye mataqaanaa dhinac walba ayaan mataqaanaa aan ka maam waxaana soo badanaya ardada waaweyn ee iskuullada kusoo biiraya ee dugsiyada qur-aanka kusoo daha inkastoo ay soo saartay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya iyo tan hirshabeelle in la joojiyo koorsooyinka la siinayo ardada si loo helo waxbarasho dhammaystiran